kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba mar kale kusoo dhawaada shabakada qurba jooga ee somali diaspora news dt com idinkoo sidoo kalena dhegeystayaal naga soo booqan karaya qurbajoog dt com waa hagaag dhegeystayaal iminkana waa qeybtii labaad iyo wareysi dheer oo aanu la yeelanay cabdicasiis maxamed diiriye oo ah aqoon-yahan reer somalilan ah oo kamid a qurbajooga reer somalilan ee ku nool mareykanka islamarkaana isku xiray shirkad glover park group oo u ololeyn doonta qadiyadda somalilan islamarkaana isku dayi doonta in qadiyadaasi ay ka iibiso dowladda mareykanka oo uu sidaasina heshiis ku dhex maray xukuumadda somalilan iyo glover park group cabdicasiis bal ugu horeyn waxaad inooga warantaa sida heshiiskan uu ku yimid iyo muhiimadda uu somalilan u leeyahay
waad mahadsantahay horta waxaa jirtay group aanu sameynay beri hore oo runtii sahan loo odhan jiray aniga iyo dhowr nin baanu hayn aanu dooneynay in arrintaa somalilan wax lagaga qabteen laga seexan waxaa jirta berigii hore dadkii berigii hore wadankan soo galay ba ahaa nineteen eighty three waxaa halka noogu dhacay hadee dagaaladii sokeeyey wixii dhib ka dhacay snamta berigii lagu jiray siyaabo fara badan baa loo dagaalamay rag baa qalinka ku dagaalamay rag baa mudaharaaday rag baa xabadda ridayey rag baa qurbaha loobin ka sameynayey runtii dadku way dadaaleen laakiin intan dowladda somalilan ay dhisantay wadankiina uu nabad noqday waxaad moodaa dadkii qurbaha joogay iyo dowladdii labaduba inay kaalintoodii ka yara seexdeen halgankii inuu dhammaaday bay manaa dadkii u qaateen halgankiimuu dhamaan tii ugu weyneyd baa inoo hadhay xabadii dee la ridayey baa inu dhamaynaa oo dawladdii waa la riday laakiin dowladnimo maynaan helin marka waxaa runtii in badan ka yaro xumaaday in dadku ay ay maaragtay markuu qofku somaliland oo nabada tugu kasoo noqdo ciidan dhisan iyo immigration iyo system u arko ay moodaan inaynu dawlad nahay dawlad waynu nahay markaad dhinac ka eegto laakiin ictaaf ma haysano oo wixii dawladi ay lahaan jirtay oo dhan ictiraafkaasi ku xidhan yahay systemka innagaa samaysanay dunida lama macaamili kartid waxba kama iibsan kartid shaqada kuma iman karaan bilateral agreement ma geli kartid hubkii waatana waa lagaa ilaaliyey wax fara badan baa kaa xaniban waxaanad intaa weliba aad ku noolaatay runtii dee koonfur baad asnayd laakiin maanta hadday dawlad noqoto iyadii lagugu soo hogeeyo dhibaatadii way soo noqonaysaa nimankiina waa kuwa weli iyaguna halkii bay taagan yihiin arrinkaa rag badan baa isweydiiyey runtii in badan baanu ka doodnay waa niyo sidaynu sidaynu dagaalkii halkii uga sii wadnaa inta dawlad rasmiya laga helayo marka waxay noqotay baahida ugu weyn aanu u qabnayn inaynu cid haayar garayno oo la helo dad arrinkan geli kara aqoonteedii leh kartideedii leh inana dhegaysan kara waxna inala qaban kara si waanu baadi doonay runtii groupkan aanu ku guuleysanay markaa inaanu inaan helo runtii effort fara badan baan weliba anigu shaksiyan geliyey sanad iyo bar horteed baan arrintan qabanqaabadiisa galay waanu ku mahadnaqayaa runtii dowladda somaliland inay mowqafka ay aragtay baahida loo qabo arrintiina ay yeeshay sida iyaguba qoreen ama laga yaaba inaa tiboolkii ka akriday qorshaha noocana sagaashan kun oo dollar iyo wax ka badan baa lagu galaa bishii marka waxyaalahaanu kula waanu ku nidhi waxay ahayd war market access haydii noqotay idinkana oo afrika xidhiidh hore lamaydaan lahayn idinkuna janiskan ka faa'iidaysta cabdicasiis adigoo mahadsan sidaa sidoo kale waxaad warbixin inaga siisaa shirkadan waxa ay qabata iyo shirkadan oo u muuqata mid khibrad u leh ololeynta qadiyadaha waxyaabaha ay u qabanayso ama ay somalilan u fulinayso bal inoo taataabo horta wixii hawlahee la qabanayo dowladda somaliland ba ayaa kala hadlaysa oo iyagaa hawshaa wada qabsanaya runtii laakiin haddaan anigu iyaga koladan ka hadlo ninkan imaka nala dhiilgaraynaya ee dowladda la dhiilgaraynaya wuxuu in badan lasoo shaqeeyey majority leaderkii senate majority leaderka labada howse upper houseka iyo lower houseka mara xaggeena looga yaqaana senatka iyo iyo houseka labadaba dhowr iyo toban sanadood buu la shaqeynayay weliba foreign policy sheegkaraynayay gabadha ku jirta ee kale d d mayer baa ladhahdaa waxay u ahaan jirtay secretary press secretary ba wahayd clinton qad culus baa ku jira dowladaha ay la shaqeynayaana inala midkaana taiwan baa kamid a dhowr dowladood oo kalea ku jira marka groupkani waa group aqoon iyo xirfad u leh waxyaalaha noocan oo kale ah dalalka sian oo kale aan dee nabadna ah waxna qabsaday laakiin ictiraaf aan dunida ka haysan wax badan bay usoo dhicin karaan taiwan wax badan bay uqabteen runtii dhowr wadan oo kale websitekooda laga eegi karaa runtii information o waxyaala badan oo qabo qaba ay qabteen way jirtaa waxaan ku sheegayaa dunidan markaynu eegno example yar oo very simple baan ku siinayaa jewish communityga maraykanka ku nool group ay samaysteen oo layidhaahdo waxaan manaya dad badan inay yaqaanaan a back baa jirta waa hal group halkaa group barjadka sanadkii ay ay ku loobin garayaan waa seventy million dollar marka groupis fara badan bay leeyihiin laakiin waa hal group barjadkooda waa seventy million dollar waxaan ku sheegayaa muhiimka ay leedahay in loobiis la qabsadaa oo oo dantaada lagu fushadaa seventy million dollarkaasi wuxuu dhalaa almost three for three point five billion dollar aid ah ama military ha ahaado ama ama ama aid kale ha ahaado oo caawimo ah oo la siiyo israa'iil marka toddobaatantii milyan waxay u dhaleen three point five billion dollar dowladda maraykan ay uga soo dhameeyeen inay israa'iil ku hugayso ama caawimo kale ku siiso example oo kale haddaan ku daro qoladan la yidhaahdo national raver associationka oo kale toddoba boqol oo kun oo dollar weeye sanadkii wabiiska waxay siiyaan aad kuwan la yidhaha american retire peopleka waxa weeyaan almost two million dollar a year ayay ku lobin garayaan bal adigu markaa marka dowladahaba ka tagto dadkii sharikadihii baa mushtarka ee interestka lahaa ayaa dadka haayer gareeya lacagta intaa leeg bay siiyaan si ay danahooda ugu fushadaan innagoo dowlada oo doonayna xorriyad oo baahida loo qabaa inaan isaga sheekeynaynin de waxay ahayd arrinkan in beri hore la galo in beri hore laga shaqeeyaabay runtii ahayd inaynu lobis haayer garayno inaynu lacagta u huro in dadka shicibkii lacagta bixiyaan bargonsolskii hore aan u qoray runtii dowladda waxaa kamid ahaa boqol kiiba shan in loogu daro barjetka sanadkii oo cashuurta lagu daro arrinta loobiska waxaan inagaa iska hortaagana cid inagama hortaagana iyaynaan ku mashquulin sidii dowladihii hore tiina riyaali iyo tii ku horreysay waxay aada ugu mashquuleen afrikaanka afrikaanka iska soo dhaadhiciya war afrikaan waxba ma kala jiro iyagii baa liitaa waxaa la doontaa cidda wax kala jaraysa iyo taawarka dunidu halku yaalo taawarka dunidu maraykan buu yaalaa dadka wax sameeyaana halkanay joogaan accessna waynu u leenahay cilmigaaga iyo caqligaaga iyo jeedkaaga kaa xiga inaynu isticmaalno intaas waxaynu doonayna aynu garanno wadadaynu u marayna aynu garanno wixinana aynu soo dhacsanaynu u baahan nahay marka wakti fara badan baynu iska luminay waxaan aada ugu faraxsanay dowladani inay ku dhiirirtay arrintan inay nimankan haayargarayso waxaanan ku rajo weynahay faa'iidadeeda in loo arki doono hofri sanad iyo wax ka badan inta soo socota sanadka iyo labada sanada soo socda la arki doono wax fara badan oo faa'iido ay arrintani keentay cabdicasiis kolkii aada shirkadan u bandhigteen qadiyadda somalilan iyo sida aada dooneysaan in ay idiin caawiyaan maxay idinku yidhaahdeen maxaase uga soo baxay markii ay eegeen qadiyadda somalilan
markii ay igu yidhaahdeen meeshan groupkaanu saarina igu yidhahdeen war nin bal meeshan aad sheegayso information naga soo sii research fara badan iyo waxaan information hayay asxaabtaydii waan la hadlo waan gudbiyey markaan gudbiyey iyaguna research bay sameeyeen is aragaygii ugu horreeyey waxyaalaha igu yidhahdeen waxaa u doohaa war meeshiini waa nabad system baa samaysateen dowladnimo dad isku duban baa noqoteen magaaladii niise loo baabiiyey waanu aragnay from the ashis baa kasoo kacdeen maxaa afka idin haya maxaa dunida isugu sheegi weydeen maxaa mediaha u haayargareen weydeene meesha u geen weydeen maxaa idinku dhacay bay ayay weydiiyeen runtii waa su-aalaan ka jawaabi kari waayay waxaan oo dhan baad qabsateen maxaa dunida ugu sheegi weydeen bay noqotay marka markaan kuusoo aan kuusoo gabagabeeyo wixii ugu horreeyay dee discussionkan iminka dowladda shaqo kuleh anugu shaqo kuma lihi iyaga iyo dowladda utaalla waxay ka wada hadlayaan laakiin kii anagu aanu ka wada hadale hore waxay nimankaasi ii sheegeen case cad inaanu haysano in wax badan ay qaban karaan in wax badan la samayn karo markaa ma jecli runtii inaan halka ka sheego waxay ii sheegeen in la samayn karo ma rabo inay dadka kale ka faa'iidaystaan laakiin waxaan ugu bushaareynayaa dadka reer somaliland case cad baynu haysanaa wax waa la qaban karaa wax waa la samayn karaa waxaynu u baahannahay inaynu barano wadadaynu u maraynay sidaynu waxu doonayno iyo waxaynu dunida u sheegaynay inaynu ogaanayno haddaanad garanaynba waxaad dunida u sheegayso dee ligal ahaan sharci ahaan waa inaad tiraada waxaan sharci baan u leeyahay wax dadkaasaa soo cadeeyay inaan waxaan sharci u leeyahay taariikhdaydi waa tan sidee baad markaa ugu sheegi kartaa dadkii dunida maamulayay dee obama sideed u gaadsiin kartaa obama waxaad u gaadsiin kartaa dee asxaabtiisa iyo dadka reer washington ee tintaagaa ee golfkooda ciyaarahan adigoo u mara marka waddadaynu maraynaa waa tan weeyaan cabdicasiis geesta kale sida aada la socoto dowladda maraykanku waxa ay dhowaan aqoonsatay dowladda soomaaliya waxaanay u ololeyneysaa in ay dowladda soomaaliya gacanta ku dhigto guud ahaan dalka caqabad intee la eg ayay wadashaqeyntan cusub iyo aqoonsigan cusub ee maraykanka uu u fidiyey soomaaliya ay ku noqon karaysaa howlaha aada dooneysaan inay glover park u qabato somalilan
waxan waxaan isleeyahay meeshan cas baa la ciyaaraya waa inaan laynaga hordegin maaha inaynu reaction sameyno oo marka dawladii soomaaliya la ixtilaafa aynu inagu carcararo waxa weeyaan inaynu inagu ka horeyno walista mar walba aynu ka horeyno oo aynu ka hordegno maaha inaynu runtii reactive noqono taynala degtay inta badanna waxay ahayd nabada yar iyo sidaynu meeshaa u dejino maynu macaansa inaynu daawanay laakiin dawladnimadii maynaan raagsan marka waxaan anigu u arkaa meeshan koonfur markaad runta doonayso fari kama qodna dawladana weli taag male xamar ma maamusho wixii mushkiladii hore u taagnaana lama xalina weli way taagan yihiin waxay heleen imika oo ay aada inoogaga guulaysteen wa waa diplomatic support wa wa waa ictiraaf iyo dunidiiyo isu soo taagtay runtiina waxaad moodaa ina inagaga yaro xariifsanaadeen waxay idhahdaan gaalada world stagekii wadamadii la marayay wax loo sheegayay iyagoon waxba ahayn oo maaragtay aanay dawlad sausi weyniga meeshii aanay ka jirin ayay sidii dawladeed u socdaan sidii dawladeed isu soo bandhigayaan ay rabaan adigii inaanad waxba noqon ay leeyihiin annagain hoos yaalaan marka wa wa waxaan dadka u sheegaya runtii dawladdan obama way ka goonayd four years ago buu ku dhawaaqay obama termka labaad oo termkan imika uu galay a doorashada labaad ajendihiisa waxyaalaha ugu waaweyn ee tobkaabay ku jirtaa soomaaliya waxay ahayd inagu intaanay dawladaniba iman inaynu arrinkaa ogaano n ka faa'iidaysano lagama faa'iidaysan laakiin waxaan jeclay in hadda laga faa'iidaysto weli waynu ciyaari karaa gamekan waa inaynu laakiin haynu noqonaa very clever waa inaynu one step ka horeynaa nimankan laakiin yno waxa dhibaatada markaad runta doonayso ariga guntiisu waxa weeyaan dabadda waxaad doontaa baad u sheegi kartaa yaad maamushaa iyo maxaad haystaa baad goodhow imanaysaa marka dawladana cusub ee soomaaliya waa run dabadday wareegaysaa wax badan oo guula bay ka gaadheen arrintii diblomaasiyadda iyo dabadda wareegeeda waxaad moodaa runtii inay nagaga xoog hoon yihiin imika inay nagaga afdheer yihiin baad moodaa waxyaalo badan way keeneen laakiin dalkii ma haystaan kamana taliyaan weli awoodna male marka haddiise ay helaan supportkan imika ay helayaan ama hubkan laga qaaday ama mid dhaqaalo la siiyaa dee ninku waxbuu samaysan karaa marka waxaan jeclay runtii ta dhaqaalahaana inaynu la qaybsano weli dee dunidu soomaaliya inoo wada aragtaa meesha wixii la siinayo inaynu sheerkeena helo sidaynu u helayna inaynu raadsano wax wax badan baa inaga qadiya ah runtii waan waan ku dhiiri gelinayaa dawladdan waan ku runtii ku barbartaaganaya dawladdan siranyo stadiskan ay samaysay in la wada hadlo meelaha la tago runtii oo laga hadlo waxaa la sheegto maaha in meel la fadhiyo runtii waa taa waan waan ku support garaysanahay laakiin dagaalku front fara badan buu leeyahay taasi waa hal front tii behind the doorski iyo dadkii kuu shaqeynayeyna hadda waa kuwan qabsadee ku dhaqaaqay arrinkaas taana waan runtii ku hambalyeynayaa cabdicasiis maxamed diiriye sida aada sheegtay hawshani waa howl baaxad leh oo aada sharxaad dheerna runtii ka bixisa ilaa iyo haatan mase moodaa kolka laga yimaado shirkadan glover park group iyo xukuumadda somalilan iyo dadaalkan horu dhacahayd sameyseen waxa iyana aan mar raba lagama maarmaan ahayn door qurba joog uu ku leeyahay ololahan inteebaad isleedahay waa uu la egyahay doorka qurbajooga uga bannaan in arrintan laga miro dhaliyo
horta door aad u weyn bay tahay inay ciyaaraan waxaanu doonaynay inaanu dadka organize garayno senatorskooda iyo congressmankooda ay waraaqo u qoraan dunida aynu ka dhaadhicino waxaynu doonayno dadka politicianska ah influence garayno wax badan bay qaban karaan qoraallo badan bay samayn karaan waxaanaanu jecelnay haddii aan la yidhaahdo inaanu sameyno bal meel la isugu yimaado oo arrinkan lagaga tashado sidii loo inform garayn lahaa ama wax loogu sheegi lahaa dadka siyaasiyiinta ee maraykan ama institutionska kale ee powerfulka ay wax qaban karaan marka waa loo baahan yahay waa kaalin aada u mugle oo runtii loo baahan yahay waxaanan jecelahay dawladdu inay la tashato dadkan reer somaliland ee diasporaga ah ee doonaya xoogooda iyo maalkooda iyo caqligooda intaba inay kala shaqeeyaan dawladda siday iyadu guusha iyadaa helaysa goordhow runtii ninkii meesha guusha keenunba helaya in in inay ka faa'iideystaan dadkan diasporaga ee diyaarka oo ah inay la shaqeeyaan dawladda inay la hawlgalaan inay tabarab fara badan sameeyaan halaga faa'iideystaan
dhegeystayaal waxaa intaa ku eg waraysi aanu la yeelanay aqoon-yahan cabdicasiis maxamed diiriye oo ka mid a qurbajooga reer somalilan ee gacanta ka geystay isku xidhka shirkadda global park oo dhowaan heshiis kula gashay jamhuuriyadda somalilan inay ka howlgasho sidii ay qadiyadda somalilan dunida ugu soo bandhigi lahayd intaan hawada dib ugu kulmayno waa cabdulqaadir xuseen guuleyd oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo